waa mahadsantahay nuur shirkani waa shir ay soo qaban qaadisay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka masar waxaana looga hadlayaa ama las lagu soo casuumay madaxda warbaahinada ee dowladaha wadanka ka jira qaaradda africa muhiimadana waxay tahay in halkan looga hadlo laba mawduuc oo wasaaradda arrimaha dibadda ee masar ay usoo bandhigtay dadka halkan ay ku casuumtay oo kale ah bal marka hore in saxaafadda africa ay ka doodo dhexdeeda sida ay usoo bandhigi karto waxyaabaha caqabada ku ah horumarka qaaradda iyo sidoo kaleeto in ay isla fiiriso waxyaabaha fursadaha ah ee qaaradda ka jira ee ay u baahan tahay in dadkeeda iyo caalamka indhihiisaba lagu soo jeediyo runtii ilaa soddon dal wufuud ka socota ayaa halkan isugu yimid magaalada qaahira doodo aada u adag ayaa la yeeshay tusaale ahaan arrimaha sida weyn looga dooday waxaa kamid a caqabadaha markii lasoo hadal qaaday ilaa afar qodob oo ay ugu horeyso masuq maasuqa oo la sheegay inuu afrika caqabad weyn ku yahay arrinta la xiriirta tahriibka fakriga iyo sidoo kaleeto abaaraha oo qaaradda africa ka jira waxaa loo aqoonsaday inay yihiin mashaakilaadka ugu waaweyn ee u baahan in xal sida looga gaari lahaa dadka africa ay saxaafadda ku jihayso sidoo kaleeto fursadaha lasoo bandhigayna waxaa kamid a in hadda indhaha dunyadu ay kusoo jeesa kusoo jeedaan qaaradda africa oo ah qaarid qaarad maaragtay dihan oo khayraad badan uu dhex yaallo islamarkaana adduunyada oo dhan hadda ay ku mashquulsan tahay taasoo maalgashi iyo maaragtay sidii loogu sameyn lahaa iyo sidii dhalinyarada africa ee dibadda u tahriibaya loogu sheegi lahaa wa wadamadooda khayraadka dhex yaalla ayaa runtii aada iyo aad maaragtay looga dooday waana sii socdaan dooduhu ilaa hadda waa garta marka cabdiraxmaano waxaa sheegtay in caqabadaha iyo fursadaha qaaradda looga hadla gaar ahaan xagga saxaafadda marka ma la helay xalka caqabadaha hadda hor yaalla ama ku horgudban warbaahinta qaaradda africa runtii waxaa la sheegay nuurow laba caqabadood oo waaweyn inay jiraan midda koowaad waxay tahay saxaafadda africa oo laftirkeeda u baahan in la horumariyo oo xagga aqoonta iyo xagga maaragtay kafaa'iidaysiga technolojiyadda laga dhiso taasoo la sheegay in runtii la-aanteeda aan laga fili karin saxaafadda inay wax badan soo kordhiso qodobka kale oo runtii dooda weyn laga yeeshay oo runtiina mararka qaarkood ay dhextaalka u ahayd dowladda shirkan qabatay ee masarna wuxuu ahaa xorriyadda saxaafadda oo la sheegay haddii markaa xorriyaddii aanay jirin saxaafadda ay ku hadli lahayd inaanay awood u lahaan doonin in ay ka hadasho oo ay muujiso dhibaatooyinka laga hadlayo waxyaabaha marka runtii dowladda masar oo shirka martigelinaysa aada loogala dooday oo shalay guddoomiyaha baarlamanka ee dalkan iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo sidoo kaleeto guddiga warfaafinta qaabilsan ay weriyaashu aada shalay ugala doodeen waxay ahayd war masar maadaamaad shirkan martigelinaysaan bal horta xorriyaddii idinku maad bilowdaan oo saxaafaddii maaragtay xorriyad siisaan oo arrimo sidaas ayaa laga dooday waana dood weli socota marka caqabadaha ugu waaweyn waxay tahay xagga aqoonta iyo xagga xorriyadda oo loo baahan yahay saxaafadda africa in laga dhiso wasaaradda arrimaha dibadda masarna waxay ballan qaaday marka shirka gabagabadiisa laga soo saaro talooyin la isku raacsan yahay oo saxaafadda africa ay isku raacsan tahay in ay gey doonto talooyinkaas shirka wasiirada arrimaha dibadda ee midooda africa kadibna wasiirada hadday isku raacaan loo gudbin doono hogaamiyaasha africa marka ay shiraan taasoo marka dambe noqon doonta ajenda qaanadeed oo lagu duulo marka laakiin ilaa hadda runtii dooduhu waa socdaan waan garta marka cabdiraxmaano wafdigiinan soomaaliya aad adiga hogaaminayso doorka aad ka ciyaareysaan iyo talooyinka aad geyseen wax ma inalaga wadaagi kartaa haa nuurow runtii horta annaga waxyaaba aan ku faano haddaan soomaaliya nahay mararka meelo badan aan ku liidano dabcan way jiraan laakiin runtii meelaha aan ku liidano saxaafaddu kamid ma aha marka qaaradda afrika la fiiriyo wadamada ugu wanaagsan ayaan kamid nahay dhibaatooyinka jiro tusaale ahaan waxyaaba annaga aan keenna waxaa kamid a qodob shirku aada uga doodaya oo ah bal horta saxaafadda africa wadamadooda saameyn ma ku leeyihiin bulshooyinka ku nool tusaale ahaan innagu waxaan sheegnay in saxaafadda soomaaliya ay tahay tan samaysa ama jihaysa ama qaabaysa mustaqbalka iyo nolosha sida dadka soomaaliyeed ay u socdaan siyaasadda ay saameyn ku leedahay awood badan ay ku leedahay dadweynaha inay u jihayso meesha ay doonto taasoo runtii shirku aada ugu riyaaqay waxaa kaloo runtii maaragtay nasiib iyo sharaf noo aheed oo halkan aan keenay in aan ka mid nahay wadamada africa ee leh idaacadaha iyo telefishinada iyo maaragtay qalabka warbaahineeda ugu badan ee si madax banaan u shaqaysta iyagoo aan wax faafreeba iyo wax maaragtay midna lagu sameynin oo xorriyadaas ay ka jirto waxaa kaloo runtii arrin kaleeto maaragtay aada maaragtay shirkaan ugu soo bandhignayna laguguna hambaliyey ay ahayd xitaa marka la fiiriyo lahaanshaha warbaahin ee qaaradda africa inaan ku jirnay wadamadii ugu horreeyay ee africa ee warbaahin yeeshay ee welibana afafkooda ku hadlay afka afka maaragtay wadankaasi uu leeyahay ku hadlay marka runtii xagga saxaafadda meelo badan afrikanala kaga horeeya way jirtaa laakiin muuqaal wanaagsan iyo wax badan baa noo soo kordhay inkastoo aan aan ka mid nahay wadamada marka xagga tayada la fiiriyo dhaliilaha waaweyne ay ku taagnaayeen iyo sidoo kaleeto inaanan lahayn hab saxaafadeenu ay si caalami ah ugu gudbiso xaqiiqooyinka ka jira soomaaliya